Ilaa iyo afar tuulo ayaa ku tartamaya cayaar kubadda cagta ah oo ka socda deegaanka Cali Fodheer ee duleedka degmada Mahadai waxaana ciyaarahaasi loogu talagalay isdhexgalka bulshada iyo nabadda axmed nuur macalin cilmi oo ka mid ah dadka deegaanka ee cali fordheere ayaa sheegay in cayaaraha kubadda cagta ay soo qabanqaabiyeen ganacsato iyo qurbajoog ka soo jeeda deegaankaasi isagoo ka hadlay muhiimadda ciyaarahaasi loogu qabanayo deegaanka cali fordheere
si wanaagsan ay uga qayb qaadanayaan isdhexgalka bulshada walaalkay deegaanka califool dheere oo hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhisan ilaa iyo afar kooxood oo cayaartoy ah kooxdii ugu dambeysana la aasaasay lix iyo labaatankii diseembar laba kun sagaal iyo tobankii
waan gartay
marka intaas kooxdii ugu dambeysa oo afraad ayaa la aasaasay ilaa iyo laba kun saddex iyo tobankina tii ugu horeysaa lasoo aasaasay marka cayaaruhu waa ka socdaan deegaanka ujeedada waxaa waaye isdhexgalka bulshada nabadda gobolka iyo midda deegaanada afarta tuulo intaaba waay ujeedada saaxiibtinimada dhalinyarada tuulooyinka ilaa iyo mahada ilaa iyo gobolka iyo isdhexgalka bulshada waxaa laga aasaasaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dhinaca dhalinyarada marka sidaas ayaan u sameynay inaan sameyno kooxa cayaartoy ah oo ilaa gaaraya afar kooxood deegaanada kale ee afarta tuulana siday uga jiraan caadley ceelbaraf miir taqwo iyo biicadde maya wax taageero hadda saas u buuran oo aan helno ma lahan ganacsatada deegaanka iyo dad yar oo dibadaha ku nool oo dhalinyaro ah oo ayagana u damqaday dhalinyarada oo doonaya inay si fiican usii wadaan xiriirka wanaagsan ee saaxiibtinimo ayaa ku taageera marka wax hadda taageero aan ka helno amba gobol ama degmo amba taageero kale oo dhi xag maamul aan ka helno ma jiriyo markii laga soo tago taageerada aan ka helno dadka ganacsatada ah iyo dhalinyarada dibadaha jirta ee faraakotiriska ah dhinaca kale axmed nuur ayaa wasaaradda cayaaraha iyo dhalinyarada maamulka hirshabeelle ka codsaday in laga taageero cayaaraha isdhexgalka ah si fiican si fiican horena waan warbaahinta ula soo hadalnay haddaana waan ka dalbanaynaa wasaaradda cayaaraha iyo dhalinyarada hirshabeelle in xiriir ay nala soo samayso anaguna runtii heegan ayaan u nahay marka waxaan ka codsanaynaa in sida cayaaraha ka socda gobolka jowhar iyo sidoo kale degmada mahada iyo degmooyinka kale iyo tuulooyinka ku dhow dhow jowhar cayaaraha cayaaro lamida ayaa halkan ka socda marka wasaaraddu inay tixgeliso ayaan ka codsanaynaa si kastaba ahaatee kubadda cagta waxay ka mid tahay cayaaraha lagu xoojiyo isdhexgalka bulshada iyo nabadda ee deegaanka waxaana muddooyinkan dambe soo kordhaya tulooyinka lagu qabanayo cayaaraha kubadda cagta